taliyaha laanta ilaalada wadooyinka gobolka nogaal maxamed sanweyne cusmaan iyo weliba uuse ku hadlay in dhammaan daraawalada wadaayaan baawarta qeybasha shalduwan iyo milkiilayaalka iskule baawarta loonku baahanyae iyo wada dhammaystiraan liisanka baawarka iyo boogii lukufadaay iyo inoo koontaroolada gobolka nogaal ku bilaabeen shaqada liisanka waliba nuuse taliya oo la hadlay warbaahintuusa faahfaahin ku biye in laka wada dhaqama awaamiirtuusa asaari maamulka waana la xiriirta hanaanka nabadgelyada iyo sharciga baawarwadayaalka iyo milkiilayaalka baawarta oo wada jiraan
waxaan rabnaa inaan halkan wacyigelin u soo jeedinno dhammaan bulshada gaadiidleyda oo iskaga goosha dhammaan geyiga puntland wacyigelintaas oo ah in hadda la bilaabay in gaadiidka si fiican loo kontaroolo oo la hubiyo gaadiidka qofkii laysankiisa haysta iyo qofkii buugga gaariga oo lahaanshaha uu ku qoran yahay in ma garanaysaa shaqadaasi ay hadda ay bilaabmatay fulinteedii kontaroolada gobolka nugaal saddexda kontarool ee soo gala magaalada caasimadda ee garowe waxaa ka bilaabmatay dardargelintii shaqada laysanka iyo qaadashada buugga lahaanshaha gaariga waxaa kaloo ka socota hubinta gaadiidka leyrarkooda gaadiidka aan leyrkii aysan ku xirnayn horay iyo gadaalba in ma garanaysa sharciga nabadgelya wadooyinka la waafajinayo saddexda shaqo oo hadda bilaabmatay oo dardargelinteedu socoto oo saddexda kontarool ee magaalada garowe ka socoto waxaa ka mid a hubinta leysanka darawalka hubinta buugga gaariga hubinta taarikada gaariga iyo in gaarigaani leerarkiisu gadaal iyo horeyba ay dhammaystiran yihiin sidoo kale waxaa ka socota shaqadeedu gaadiidka laysarka uu ku xiran yahay oo indhaha kuwaas oo ka qayb qaadanaya in accident uu dhaco oo mas-uuliyaddarre aada u weyn ay tahay in si toos ah gaadiidkii laysarka ugu xiran yahay kontaroolka looga furayo qofka aanan ma garanaysaa liinsinka wadanna uu ganax uu ku dhacayo jaanis toddoba cishana loo siinayo inuu leysankiisa ku qaato leysankaasna uu ku qaadanayo qaab aqooni ey ku jirto aan qofka leysanka la iska siinin qofkaas markuu leysanka uu soo doonto laba marxaladood buu marayaa marxaladda koowaad oo ah qofkaan hortabel in la hubiyo inuu gaadiidkii uu yaqaano oo uu kaxayn karo taas waa la hubinayaa sidoo kale waxaa la hubinayaa inuu shuruucda nabadgelyada wadooyinka ama sanbalka calaamadaha uu yahay qof garan kara inuu yahay khubro iskugu jirta experiencia oo laanta nabadgelyada wadooyinka ka socota ayaa joogta wasaaradda ee laga bixinayo leysanka waxay hubinayaan qofkani inuu gaadiidka uu garanayo shuruucdiisii iyo isu socodka gaadiidka calaamadaha khatarta muujinaya iyo kuwa laga rabo waajibaadkooda inuu fuliyo qofkaasi haddii uu su-aalaha ama taxamaadka la weydiinayo uu ku dhaco leysanka lama siinayo qofkaa waxaa la samaynayaa waxaa la barayaa shuruucda nabadgelyada wadooyinka kadibna waxaa la samaynayaa waqti baa la siinayaa uu ku soo akhristo kabacdi qofkaas wuu soo noqonayaa imtixaan baa laga qaadayaa haddii calaamada iyo shuruucdii uu qof wax ka garanaya uu yahay markaas imtixaankaas uu ku baaso qofkaas leysankii waa la siinayaa qofku haddii uusan leysankii uusan waxba ka garanayn shuruucdeedii iyo isu socodka gaadiidka dee dadka bili-aadanka iyo nafta iyo maalka la haligimayo qofkaas leysankiina laguma aamini karo lamana siin karo leysanka waxaa la siinayaa qofkii shuruucdii wax ka garanaya ama shuruucda soo barta